aad baad mahadsantihiin idaacadda v o a marka hore waan idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashaba laasxaanood waxaanu u jeegnaa erge nabadeed baan nahay ergada nabadda oo aan walaalaha soomaaliyeed ee somalilan iyo khaatuma state dadka walaalaha ah in nabad lagu dhammeeyo oo dagaal dambe uuna dhicin ayaa ergadaasaanu ahay nabadda ah waxaanan joognaa laascaanood hargeysana waan soo marray jigjigaan soo marray marka tabliiqeynta nabadeed baan u soconay walaal
ku dhawaaqista garaad nabadda khaatumo iyo somalilan bal ka waran inaad halkan u timaadaan dabcan meel laysku dilay oo dhibaata taallo oo in la waxeeyo ah odayaal hore baan la soo shaqeeyey inkasta oo intaan hadda xilka ay yar tahayba haddana waxaan ka faa'iiday gobolladan waxaa weeye intii dhimatay dhimate inta nool ma u talinaa taasaana wadda nin dhintay dhimay inta nool in loo taliyo ayaan u soconnay marka ilaahay idamka ilaahay baa gacanta ku haya koonkan maamulkiisa sidaan ka rajaynaynana waxaa weye inaan nabaddaa la helo wadad wiil dambe oo soomaaliyeed uuna ku dhiman ergada nabadeed iyaad ka aragteen labada dhinac maadaama aad sheegtay inaad tihiin erge nabadeed oo nabad u socda dowlad iyo dhaqanba waanu aragnay waanan gaadhsiinay waxaan kala kulannayna wanaag buu ahaa qolo walba inay diyaar u tahay nabaddaas ayaan ayaan ka haynaa waa wax ilaahay lagu xamdiyo marka horeba intay dadku dad walaalo oo wada dhasho ehelay ahaayeen inay nabadda nala qaataan waana nagu mahadcelinayn doorkiinu muxuu noqonayaa marka laga hadlo xagga dhaqanka waa mahadsan tahay waa run innagoo odayaal baa nahay qabaa'ilka sida loo dhexdhexaadiyaa naqaanaa balse haddana dhiigga iyo dhibaatada iyo mushkiladda taagan waan ka fadhii weynay waan ka adkaysan weynay dadka walaalaha ee ehelkaya ah ee wiil iyo abtiga isku ah ama wax kalaha laysku hayay in aan u kala qaadno oon u kala dab qaadno oon ka ergeyno oon ka tabliiqayno waajibna saaran weya adeer labada dhinac dadkaad ka aragteen hadday noqoto si khaatumo iyo somalilanba aada iyo aad aada iyo aad labada dhinacba labada madaxweyne shacabka hogaanka dhaqanka intuba waxay u heelan yihiin in nabad lagu dhammeeyo in dhiig dambe aan daadan in la wada hadlana waa diyaar bay u yihiin warintaa ka direysaan meelo badan baa colaada ka dhaceen qaar laga heshiiyey qaar dhibaatooyin kasoo hadda taagan yihiin ka dhaqan ahaan garaad maxay ta walaal aad baa u mahadsan tahay fariin muhiima weeye waxaa weeye geyigii soomaaliya dadka soomaaliyeed oo dhan mushkilo iyo dhibaataa dhex taalla mushkilada ay dhibaatadaana shaydaan baa wehelinaya ehelka soomaaliyeed meel walbay joogaan taanu ka nimid bay ka taagan tahay taan joognay ka taagan tahay kuwa kaleo dhan bay ka taagan tahay waxaan ugu baaqaynaa in nabad la qaato dadka caqliga leh saaxiibka oo ah caqliga ee soomaaliyeed doorkoogii inay qaataan hadday culimaawadin yihiin hadday hogaan dhaqan yihiin hadday ganacsi yihiin hadday dumar iyo haweem yihiin hadday dhalinyaro yihiin dhammaantood waa loo baahan yahay maanta intii caqliga leh soomaalidu waa ehel waa dad iswada dhalay qoys qura wey waxaynu isu dillaa oon koob iyo sagaashankii ugu noqonaa meesha ma yaalo qarnigii koob iyo labaatanaad baa la marayaa walaalayaalow hala joojiya dagaalada wadahadal iyo aan ku dhammaysana dhibaatooyinkeena oo dhan baan odhan lahaa